dowladda federaalk ayaa qirtay warbilo ka hor warbaahinta reer galbeedku baahiyeen oo sheegayay in turkiga soomaaliya ka sameysanayo saldhig laga tuuro gantaalada ridada dheer ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare ayaa xaqiijiyey in turkiga soomaaliya ka sameysanayo saldhig laga tuuro gantaalada ridada dheer taasoo uu ku sheegay inay tahay horumar ballaaran xamse cabdi bare ayaa isagoo ka hadlayey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyey tallaabada ay qaadayso dowladda turkiga oo uu sheegay inay marayso meel wanaagsan waxaa ka socda dalkan mashaariic kale waaweyn oo ay ka mid tahay in satellite ay walaaladeen ay ka dhisayaan soomaaliya oo almost bilowday hawshiisu ay socoto oo aan rajeynayno in insha allah waqti dhow soomaaliya ay noqoto wadankii ugu horreeyey africa oo laga tuuro satellite waxaasoo dhan waa howl aada iyo aad aan ugu faraxsannahay ugu wanaagsan waxaad ogtihiin hoos usii geli maayo laakiin dhinac amniga waxay nagala qabteen aad iyo aadaan runta runtii u bogaadinayaa markaa bishii sebteembar ayay ahayd markii wakaalada wararka ee blombreg oo kasoo baxda dalka mareykanka ay baahisay warbixin ay ku sheegayso in turkiga uu saldhig laga tuuro gantaalada ridada dheer ka sameysanayo dalka soomaaliya wargeyska blombreg ee kasoo baxa dalka mareykanka ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo isku dayo xoogan oo ay dowladda turkiga wado taasoo ay ku doonayso inay ku ballaariso galaangalkeeda milatari ee dalkan soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in mas-uuliyiinta turkiga ay kala hadleen dowladda federaalka sidii turkiga soomaaliya uga dhisi lahaa saldhig ballaaran oo laga diro gantaalada ridada dheer ilawareedyo diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado oo la hadlay blombreg ayaa sheegay in soomaaliya oo dhacda goob muhiim ah oo u dhow dhulbaraha ay ku wanaagsan tahay howlgallada diritaanka gantaalada ridada dheer sidaasi darteedna ay turkigu danaynayso maadaama gantaalada ay u baahan yihiin tijaabooyin waxa ay dowladda turkigu istusaysaa in soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tijaabinta maadaama ay leedahay badweyn ballaaran oo martigelin karta howlgallada tijaabada sida ay sheegayso warbixinta